waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali maalintii jimcada ahayd ee lasoo dhaafay magaalada melbourne waxa uu ururka somali professional network ku qabtay kulan ay isugu yimaadeen aqoon-yahano kala duwan oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida oo dadka iyagu la wadaagaya xirfadahooda iyo waxyaalaha ay barteen iyo guulaha ay ka gaareen si markaasi dhalinyarada kale ay ugu dhiirigeliyaan ee iyaguna doonaya inay wadadaas maraan dadka ka hadlayna waxaa ka mid ahaa nuuradiin cumar oo isagu madax u ah master remit oo ah xawilaad dhanka digitaalka ama farsamada internetka ku shaqaysa madaxana ka aasaasana ka ah hay-addaasi nuuradiin ayaan weydiiyey barnaamijkaasi uu ka qayb galay waxaana yiri
ha xasan waa isdhowahay walaalkiis barnaamijka wuxuu dhacay jimcadii hore lasoo dhaafay waxaan bandhigay soo qabanqaabiyey somali professional network waxay isku keeneen soomaalida ku nool gobolka victoria kaas ahaan citiga melbourne agagaaraheeda dhalinyarada mataqaanaa professionalka ku ah ama dhinac kasta ha ka yimaadaan ha ka yimaadaan dhinaca youthka ha ka yimaadaan dhinaca jaamacadda ha ka yimaadaan dhinaca corporateka ha ka yimaadaan gabdho iyo wiilal iskugu jiraan ayaa la isku keenay marka anigana waan ka qayb galay waxaan ka hadlayay experienceygii dhinaca entrepreneurshipkan ka hadlayay marka eventinka si fiican oo dhacday dad dad fiican waa isku yimaadeen waana kala faa'iidaystay from different background waa gartay marka nuuraduno adigu gaar ahaan waxaad ka hadlaysay businesskaaga oo xawilaad online oo aad sanada ka hor samayseen maxaa kugu dhaliyay arrintaas samaynta ganacsigaas lacagaha lagu diro xasan waxaa igu dhaliyey run ahaantii arrin ka dhacday xaafadda hooyadey oo maalin ayaan hooyo xaafadda waxay degneed soomaalida ku badan tahay ayaan soo booqday ayadoo tahay maalin maalin maalin sabdig tahay marka anigoo saan u wada fadhino oo meesha ka mataqaana ka shaaheynayno ayaa ayaa telefon soo dhacay marka telefon markuu soo dhacay telefonkana wuxuu ahay telefon emergency oo ahay marka waxaa layidhi lacagaa loo baahan yahay marka hooyo way ifiirisay waxay tiri hooyo lacagta lacagaa loo baahan emergency waa sidee aan aan aan ku dirnaa marka arrintan waxay dhacday kii ama kii dhammaadkeedii kii horanteeda umalaynaya inay dhacday marka waxay tiri maaragta hooyo lacagaa loo baahan in la diro waa iska emergency waa lasoo qayliyey marka hooyo waxaan ku dhahay dee waa saturday naad waaye melbourne waa seven o'clock ay maraysaa meel la taga ma jirto xawaalad furan ma jirto xawaaladaha soomaalida kulli waa wada xiran yihiin hooyo waxay noqonaysaa in inaad sugtid ilaa isniinta aad tagtid xawaalad soomaaliya laga diro marka hooyo hadalkaas markaa ku dhahay meesan hadda kuma noqonin waxay dhahay wax in la sameeyo waa lacag in la diro waa beesa waxaan loo emergency sida ugu dhaqsi badan marka wax ku dhahay wax la samayn karo ma jirto lacagtan ma buubi karto meelna ma furno marka sheekadii meeshay hooyar ku qabowday xaafadda waa kasoo tegey xaafadda markaan kasoo tegay hooyaan soo ismaac salaamaynay ayaan anuu xaafad usoo socday waxaan dhahniyo aniga backgroundkeeda xasan waxaa ahay software engineer ahay kuwaas aku takhusuusay waana kusoo shaqeeyey waxaana kasoo shaqeeyey private sector iyo public sectorka kasoo shaqeeyey marka waana aqaanaa sidii applicationada u shaqeeyo iyo technologyga u shaqeeyo marka markaan dhig dhexda soo maraayo oo keligiya isla sheekeysanayay waxaan dhahniyo baahida maamada maanta ku dhacay dhibka maanta maamada ku dhacay problemka maanta ku dhacay soomaali badan bay haysataa kawaranna haddaad ka fikirtid aad dhistid technology oo maaragtay qof kastaba meel kastaba u joogo guri kasta waqti ay noqoto oo lacag dirsan karo sida hadda maamad maamada ku dhacda oo kale emergency ay tahay isugusan gurigi iska dhaqaaqin ama xawilaad aadin ama meel aadin marka anigu jidka intaas soo socday marka hooyo xaafadii deganta aniga xaafadaan degana waxay isku jiraan baad labaatan daqiiqo marka waan sii fikiraya waan sii fikiraya marka anin keligay baa sheekeysanaya marka waxaan dareemin iyo maarata arrin business viable inuu yahay oo problemkan haasato qof kasta oo maaragtay oo lacag diro especially wadanka ka yimaada soomaaliya oo xawaaladihii dhan ay technologyan xawaaladihii dhan ay ahayeen offline marka taasaa igu dhalisay fikrateedaan galay waan ka shaqeeyey alxamdulilah kii master mid ayaa dhalatay waa gartay marka dadka intooda badan haddaad shaqa caadiya haysatidoo subaxii gashidoo galabka ka soo baxdadoo mushaarka uu kuu soo dhaco waa shaqo iska sahlan oo aan dhib lahayn adigu ma la dhihi karaa geesnimo gaaray u baahan tahay inaad shaqadaada caadiga ah oo iska degan oo intaad ka tegtid aad barnaamij noocaasoo kalaa bilowdo run ahantii geesnimay u baahan tahay run ahantii aniga markaan aan ka fikirayo mastermid shaqo waxaan haystay nine to five aan haystay shaqo waxaa haysta oo full time ah meel waxaan ka shaqeynayo oo sagaal sana ayaan ka shaqeynayo alxamdulilah aad baan ugu mataqaanaa compensatkayga aad baa laakiin markaad aad noqonaysid entrepreneurship ama noqonaysid business aad bilaabaysa habo abuur noqonaysid waa inaad mataqaanaa comfort zonekaada aad aad aad aad aad ka tagtid marka waxaa dhacday waxaa igu waxaan ka tegay comfort zonekayga waxaan qaatay riski weynaa qaatay marka riskigaasna khasaare iyo faa'iido waa leeyahay marka haddaan haddaan samayn lahayn nine to five-kii aan kasoo tegi lahayn aan aan aan aan riska qaadan lahayn maanta mastermid meesha maraayo meeshan marayo marka run ahantii waa run mataqaana waa in riski la qaataa oo mataqaana riski haddaadan qaadinin horena looma socon karo innovation looma samayn karo waa gartay barnaamijkaas aad ka qayb gashay dhalinyaro badan oo joogtay dadka su-aalay weydiinayeen adiga gaar ahaan su-aalaha ugu waaweyn oo ay rabeen mashruucan aad adigu soo gashay iyo barnaamijkan awoodeed maxaa ka mid ahaa
su-aashaan weydiiyey qof kastana waa weydiiyey meeshaasna laguma weydiinin meelo badanna waa lagu weydiiyey su-aasha qof kasta weydiiyey waxay dhaheen muludino sidee ugu tagtay shaqo oo adigoo combatantkaada joogo sidee baa ugu tagtay aad risk u qaadatay marka dhigo riskiga adduunka dhan waa iska riski socda xasan muqdishoaan kasoo tagna soomaaliaan kasoo tagna dagaal baan soomaalida soo martay meelo badan soo risk waan soo qatay riski maalin kasta ayaan dhaqaataa marka niyo su-aasha ugu weynayn su-aasha ahayd haddaan ka sheekeeyo sidaad u minimise gareyo riski waxaa ka mid ahaa shaqada markaan ka yimaado galabtii aan casheeyo computerka fuuli jiray afar saa shaqeynaya ilaa eleven p m a shaqeynayey dan waa jiifanayay dan haweenka waxaan soo kacaayay mataqaanaa four o'clock in the morning salaad subax markii la tukada farm haddana laba saa shaqeyna subax salaadan markaan dhisay applicationkii iyo wixii markaan dhisay ayaa waxaan sameeyey launch launch markaan sameeyey alxamdulilah maaragtay shaqada hal sano fasaxa ka qaatay hal sano fasaxa ka qaatay waan ku dhahay dee hal sano fasaxa la siiyo marka shaqadaaday ku xirantahay haddaad isku fiican tihiin dadka way ku siinayaan haddii kalene maaragtay waad waad lix bilood waa ka qaadan kartaa todoba bilood waa ka qaadan kartaa marka hal sano fasaxdaa qaatay halka sano fasax markaa qaatay ayaa mastermid ka shaqeeyey mastermid markay isku daba dhacdana shaqada waa ka tegay marka farsamo badanaa jiro lagu mataqaanaa minmaskresen friski marka su-aasha ugu weyneyd oo dadka cabsi baa ka qabto cabsi aa ka qabto because waa meeshii breedkeeda ka helaayeen waay cabsi badan baa ka qabto shaqo ayagoo haystaan sidee baa business bilaa marka riskiga dhinac kastaba haddoo lagu fiiriyo waa la minmaskarayn karaa as long as mataqaanaa aad aadan mataqaanaa aad aad qofka kale qofka kale guli kula joogo oo kula oo shaqeynayo ama adiga lacag fiican haddii banki ku taalo lix bilood aad isku isku filnaan kartid dhinacyo badanaa laga fiirin karaa sida riskiga lagu minmaskaray marka su-aasha ugu weyneed taasay ahayd iyo su-aasha labaad igu xigtan waxay ahayd niyaho maxaa ku caawiyey sanadihii hore sanadihii hore waxay caawiyey waa inaa heshaan iyo mentor inaa heshaa qof hore usoo sameeyey inaad aad saaxiib ka dhigataa ama mataqaana lacag siisaa oo ku caawiyo waa sidii maaragtay waa coach iyo player oo kale waxa anaga hadda sameynaya dad badanaa soo sameeyeen business soo bilaabeen marka jidkaas ayagaa soo mareen marka waxyaalahaas advicekaasa siina marka laakiin labada su-aal ugu weyn labada su-aal ay ahayd waa garta marka hadda dhallinyaradii cusub ama dadkii ka fakaraya inay ganacsi cusub ama hal abuur ganacsiyo cusub sameeyaan talooyinka ugu waaweyn adigu haddii aad mentor hadda u noqoto aad siin lahayd maxay yihiin
walaa aniga mentorga aan sameyn aan siin lahayn waxaa waaye maaragtay number one inay niyo ku ku dadaalaan wax la dhahay soft skills soft skills waxaa ka wadaa xasan inay inay maaragtay waqti geliyaan communication skillka leadership skillka management skillka how to lead people because markaad company aad maamulaysid dad badan ayaa shaqaaleysiinaysaa dadkaas waxay u baahan yihiin skill gooni aad ku maamusho because dadka walaalaha maahan qaraabadaada maahan wuxuu baahan skill ay u baahan patient loo baahan yahay good communication loo baahan yahay good problem solving loo baahan yahay aniga markaan jaamacad ka soo baxayo waxyaalaas laguma baraayo oo waxaa lagu baraya coding technology lagu baraya lakin waxyaalaha soft skillka la soft skillkani markaad u gudubtid waaye management markaad u gudubtid marka dadka aniga waxaan aad ugu dhiirigelin lahay inay bartaan waxyaalaha soft skill dhahay because soft skillka waxyaalo badan ayuu kuu fududeynaya markaad business bilaacdo haddee xiiseynayaan inay hal abuur sameeyaan inaysan ka baqin especially dadka maaragtay da'da yar ah oo oo maaragtay opportunity badan haysto haddee haddee maaragtay file garoobaan ee kasoo qabi karaan ama kasoo mataqaana waqti badan haystaan because always waxaa ku baraarujiyaa wax haddaa niyadda ku haysid ha ku haynin if you have a dream if you have a business haddaa haysid maskaxda ku haynin just uh, mataqaana do it if you are finding file very fast saas ayaan aniga dadka waxaan ku darsan lahay especially dadka rabaan inay hal abuur sameeyaan yani aadiye hadday haystaan si xoog leh ha u sameeyaan haddii kale aadiyada qof kale baa qaadan karo ama qof kale ayaa bilaabi karo marka waxay noqonaysaa waxaada dream bay noqonaysaa marka taas ayaan aan kusoo kordhin lahay kaasina wuxuu ahaa nuuraddiin cumar oo ah aasaasaha madaxna u ah master rimid oo ka qayb galay barnaamij ay soo qaban qaabisay ururka somali professional network
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho